wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa waday maalmihii lasoo dhaafay dadaallo kala duwan oo tallaal iyo daweyn lagu sameynayo xoolodhaqatada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland deegaanka dhabeel waxa uu ka mid yahay deegaanada jubbaland waxaa daaweyn iyo tallaal loogu sameeyey dadka xoolodhaqatada ee halkaasi ku nool waxaa fuliyey howshaasi qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa wado xog ogaalshaha xaaladda xoolodhaqatada iyo weliba dardargelinta mashruuca tallaalka iyo daweynta isugu jira ee xoolaha kaasoo kor loogu qaadayo badqabka caafimaad ee xoolaha haddaba wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed nuur cali ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku guulaysatay in deegaano badan oo jubbaland ka mid a laga hirgeliyo ololaha tallaalka waxtarka u leh caafimaadka xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland wasiir maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyey mashruuca tallaalka xoolaha iyo daaweynta ay wado wasaaradda daweynta wasaaraddu ay ka wado deegaanadan iyo guud ahaan jubbalandba run ahaantiina aanu ogaano aan usuurdalno baahida dadka xoolo dhaqatada ah ay qabaan runtii dad badan baan waraysanay kormeer badan baan samaynay baahiyahoodana waan dhegaysanay dadka intii loo qabtana waa ka mahadceliyeen inta kaleo baahiyaha taagan waxyaabaha ugu waa muhiimsan oo hadda ay soo bandhigeen dadka waxaa ka mid ah inay u baahan yihiin warihii xoolaha ka cabi lahaa iyo daweynta in la sii wado runtii deegaanada hadda ku hareeraysan magaalada kismaayo xoolo badana kusoo guuray isu soo guur badana jira maadaama yani goshii ay ay meesha ka dhowdahayna inta badan dhasheega xoolihii ka soo baxay xanuuna iyo waxyaaba yareeraa jiray marka aad bay ugu baahnaayeen say noo sheegeen dadka deegaanka iyo dadka xoololeyda ah waana wadi doonaa ka wasaarad ahaan waxaan ugu mahad celinaynaa mashruucan oo taabagelinayo bangiga adduunka oo f s r b run ahaantiina waa wax la taaban karo dadkana way ka mahadceliyeen waxaan rajaynaynaa insha allah inuu sii socdo oo ka wasaarad ahaan dadka baahiyahooda ayaa markasta ku duulnaa waana sii wadi doonaa insha allah kormeerkeenana waa sii socon doonaa aad baad umahadsantihin si kastaba ha aatee sanadkan wasaaraddu waxa ay sheegtay inay waddo tallaal iyo daaweyn ay u samaynaysa in ka badan sagaal boqol iyo konton kun oo xoolo dhaqato ah taasi waxay caddeen u tahay dadaalada ay wasaaradda waddo ee ku aadan ilaalinta caafimaadka xoolaha ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland